mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka kenya ayaa baaraya bukaan looga shakisan yahay xanuunka ebola oo lagu arkay galbeedka dalkaasi gaar ahaan meel u dhow xadka dalka uganda oo faafitaanka xanuunkan lagu sheegay in lagu arkay shan iyo soddon qof oo uu ku dhacay iyo weliba toban qof oo u dhintay warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf waxaana inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac kenya ayaa aada u feejigeen kadib markii qof looga shakisan yahay xanuunka ebola lagu daaweeyey cusbitaalka sant mari ee ku yaala galbeedka dalkaasi kenya maamulaha cusbitaalka sant mari hilda hobwa ayaa warfidiyeenada u sheegay in qofkaasi uu yahay nin dhowaan u safray dalka uganda kaasoo soo gaadhay cusbitaalka si looga daaweeyo nabar haatanna uu ku jiro meel gaar oo ka mid a cusbitaalka sant mari oo ah cusbitaal ku yaala mumias oo ka tirsan degmada kakameega iyadoo haatanna la sugayo natiijadii shaybaadhka dalka kenya jaarka la-ah ee uganda ayaa diiwaan geliyey shan iyo soddon kiisoo xanuunka iboolaha iyo toddoba dhimashaha tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey lagu arkay toddobaadkii hore faafitaanka haddee xanuunka ibola ayaa lala xidhiidhinaya faraca ibola ee suudaan iyadoo la aaminsan yahay inuu ka bilaabmay degmada mubende oo ku taalla bartamaha uganda toddobaadkii hore ayaa kenya soo saartay habraha caafimaad oo ay ka mid tahay in la baadho dadka ka soo safraya uganda iyagoo daba socda faafitaanka xanuunka khubarada caafimaadka ee bariga afrika ayaa ku teliyey in aan la xidhin xadka si loola tacaalo fayraska saraakiisha caafimaadka kenya ayaa ku baaqay wacyigelin badan oo ku saabsan xanuunka iyo weliba in si wanaagsan loola socdo haddii calaamadaha laysu arko ebola ayaa xanuun ku fidaa taabashada qofka qaba dhaweerkiisa amaba dheecaankiisa iyadoo calaamadihiisana ay ka mid yihiin jirkoo qofka xanuuna matag iyo weliba qofkoo aana si muuqan amaba si hoose u dhiigbaxaa dalka uganda ayaa diiwaan geliyey jiritaanka noocyo kala duwan oo fayraskan ah tan iyo sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii iyadoo noocan suudaanna la arkay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoola socodsiinayey warbixintii wariyaha v o e da nairobi maxamed yuusuf halkaad kala socotaana waa lanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington